wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan u dhexeeya culimmada iyo bulshada rayidka kulanka oo si weyn loo soo agaasimay ayaa diradda lagu saarayay arrimaha la xiriira kor u qaadista wacyiga diimeed xoojinta wadatashiga bulshada iyo doorka culimmada ee xalinta caqabadaha dhaqandhaqaale iyo diimeed ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland kulanka ayaa waxaa kasoo qayb gala culimo owdiin odayaal dhaqameed haween dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland maxamed yuusuf cumar oo si rasmi ah u daafuro kulanka ayaa ugu horeyn ka hadlay ahmiyadda kulanka runtii mawduucan wasaaradda way kasoo fikiraysay waxaan ognahay kulan badanoo intaan ka badan aan toddobaadyada soo dhaafnay aan soo yeelanay oo meelo badan oo kala duwan taabanaya maanta insha allahu tacaala waxaan barnaamijkaas qeybihiisa hore kusoo gabagabayn doonaa kulankan oo su-aalaha laisweydiinayo suu sheegay agaasimaad u sharxayna ee arrimo muhiim ay yihiin sababta bulshada meel ku wada nooshahay dowladooda iyo maamulkooda ayaga inay isfahmaan waa shay aada muhiim ah waxaan ognahay diinteen islaamka mar walba waxay dhiirgelinaysaa nidaamka iyo kala dambeyn wax ma garanaysaa fooda ah shaqo kuma laha maamul haddii la maqlana waa saas oo kale qofka hadduu ama koox ama urur ama tiam ama dee qoys baandhaho haddii ay maamul mar soo gasho wax fooda ah waa banaanka ka jiraan waa kala dambeyn iyo isu dhimrin iyo isfahan iyo ismaqal marka muhiim waayo inaan runtii aan wax iska weydiino dhanka kale qaar ka mid a culimo owdiinkii kasoo qayb gala kulanka ayaa ka hadlay doorka muhiimka ay culimmadu ku leeyihiin dowlad wanaagga iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada ujeeddada ilaahay uu nebi maxamed u soo diray salawaatullaahi wasalaamu calayh kitaabka qur-aankaana u soo dejiyey dhulkan iyo cirkanna uu midna inuugu guglay midna korkeenna u yeelay oo meel lagu noolaan karo uu ooga dhigay in ay tahay litaxqiiqi masaalixi alcibaad wa dar'i lmafaasidi canhu ujeeddadu waa intaas in yani addoommada masaalixdooda dunawiga ah iyo midooda ukhrawiga ahba in loo xaqiijiyo wixii mafaasid ah oo madaro ah oo dhibaato ana laga dafciyo idan ujeeddadaa weyn ee ilaahay uu ambiyada u soo diray
dowla dowlad lagaa maarmaan inay tahay islaamku waxa weeyaan fawdada ma ogola nidaam iyo kala dambeyn waa lagaa maarmaan kulankan oo socon doona muddo laba maalin ayaa diradda lagu saari doonaa sidii culummadu kaalinta muhiimka uga qaadan lahaayeen dowlad wanaagga iyo sidoo kale wacyigelinta bulshada